kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilal dadka shacabka ah gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda soomaaliya sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey in ka badan toddobaatan boqolkiiba shacabka soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso soddon sano jir heerka shaqola'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay lixdan iyo toddoba boqolkiiba taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqola'aan ee dunida ugu sarreeya qaar badan oo dhallinyarada ka mid a ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira halka kuwa kalena shaqola'aanta looga faa'iidaystay oo ay ku biireen kooxda al-shabaab ee dowladda soomaaliya la dagaalanta magaalada muqdisho sannadihii ugu dambeeyey mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaano bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xagjirka ah ka hor joogsaday dhallinyaro badan oo soomaaliyeed hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda bishii abriil ee sanadkii tegey ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada waaberi ku dilay wiil dhallinyaro ah oo bajaaj watay saddex-iyo tobankii bishii abriil isla sannadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saaraa dilkaasi oo dhaliyey dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhallinyarada mootooyinkan ku shaqaysta rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof oo kale oo rayda bishii may sideedeedii sanadkii tegey ee labada kun sagaaliyo tobanka ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya waxa uu bar kontarool oo ku taala degmada hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay cabdirasaaq yuusuf guure lixdii bishii julaay ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxaa ku dhintay wadihii mootada waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay toddobadii bishii disembar ee sanadkii tegey ayaa laba askari oo ka mida ciidamada booliska soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saaraayeen laba gabdhood iyo wadihii mootada halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mida gabdhaha oo lagu magacaabayey ister axmed cabdulle gabadhii kalena ay ku dhaawacantay afar iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii tegey ayaa wiil toddoba iyo labaatan sano jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxaa isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda aabbaha dhalay wiilkaasi ciise sheekh xasan maxamed ayaan weydiiyey sida wiilkiisa ugu dhintay
soobe iyadoo roob da-ayo oo maraayo xabadilixa lixanta lagu baabuur oo hayli ku sugunta iyo xabadilixa ku fura lixabadoodaa ku dhacday saasuu ku dhintay aabba cali ayaa barnaamijka elayska uga warramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegey xaas uur lahayd dareen waxay taha dareen maa laysku hayaa ninka oran ii shaqey waa ii shaqeeyhay anigu waa macduura ba ahayo inaan ka qalmay haddana dhalina waa ahay cadaya waa ka qalmay haddii alla idmo asaa ii shaqeyhaye ilmo xaaska asaa u shaqeyhaye dadka oo dhamo oo guriga jooga asaa u shaqeyhaye isagoo banaankaan aadaan dhaha ayaan ka celinay mootadaanan u gadnay saasay nagu bilayayay sidaas ay ahayd u ahay waxa uu ii sheegay aabba cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay u weheliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen wax hadda jawaabagoo kasoo nooga soo baxayna ma jirto iima muuqato iima muuqato inaan cadaalad aan mari doono iima muuqato waxaan ka codsahaa inay haddi alla idmo ay sida ugu dhaqsaa badan dembigaas baaraan ay haddi alla koomiyaad soo qabtaan ninkaas gacan ku-digyaha inay soo qabtaan
sidoo kale toddobadii bishii disembar ee sanadkii tegey ayaa rag hubaysan waxay toogasho ku dileen nuur cumar xasan oo siddeed iyo toban sano jir ahaa waxayna dhaceen mootadii uu watay cumar xasan fidow oo loo yaqaano shiraaye oo ah aabbaha dhalay wiilkaas ayaa iiga warramay geerida wiilkiisa subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo isleeyahay markaa jiifkaaga noqo ilaa hal saac jiifka bacin ka kac ayaa maaragtay isawaa teleefonka ola masaajid ka soo baxday saada war wiil waad wiilisaaga ayaa meeshaan yaani haddaan dul tegay marka qola iisoo wacday iyo qola roonda ku jirto booliis baa dul taagnaay saada ha taabanin maya oo wiilkeeda inuu dhintay in kalena fiiri raa bis wajigiisa waa fiiriyey nacam waa isaga waa eri waana dhintay ninkaan asalaam dareenkeyga markaas waaba kacayo maaragtay kakale waxa waay anigu nin nin sokor qaba ma ahay marka waa is ilaaliyo waa is ilaaliyo inaan sii kaco ilaahan tala saarta waa eri wax walba dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficeliy
saddex iyo labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid a ay noqdeen ciidamada dowladda sida qaar ka mid a saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee c i d da ay sheegeen raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta bashiraaye iyo ehelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka jilacow oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka war nimankii iyo mootadiiba ilisay ka baxeen oo waxay ahaayeen waxaa loo qaatay qoladii aad u diideen aad ka daba timid oo qoladii qaateensi oo godka jilcoo loo qaatay soo marka lagama yaabo in qoladaa laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan ay iyagu dacwada ku qaadaanoo wallaahi qoladan sida ay sheegeenba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqday mid kalena ciidan noqday saddex nin midna wuxuu noqday nin rayid labadana xaggay la shaqaysanayeen qoladaasay ka tirsanaayeen waaba sheegeen qaar ka mid a saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen waraysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyey jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajlayda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin siddeeddii bishii disembar ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya waxay su-aal la xiriirtay dilka bajaajlayda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay-adaha amniga oo baarlamaanku uu su-aalo weydiinayey bajaajlayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynaayo ciidankeennii booliiska soomaaliyeed ee waddooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa afarti biloodoo lasoo dhaafay saddex ilaa iyo afar bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii soomaaliyeed qayb ka mid ah taliyaha booliska xijaar ayaa su-aasha kaga jawaabay sidan
bajaajleyda sidaad la socotaan bajaajleyda waa dhallinyaro badan oo soomaali ah ciidanka buliiska ayay la shaqeeyaan wax eedana kama soo sheegtaan iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan mootada noocaas oo noocaasa ninkii lahaa baa laga xoogay oo la wataa oo buliisku badbaadiyo ayaa badan muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu maanta waxaa loo odhanayaa labaatanka kun ee dhallinyarada ee bajaajyada habeenkii buliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo laakiin waa dilaan ma filanaynin laakiin waa qofii aragtidiis laakiin labaatanka kuni iskama socdeen faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo xitaa madaxdiinna baabuurtooda ayan mari karin bay maraan maxaa yeelay dadkuna faa'iidu ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan ciise cali nuur oo ah aabba konton iyo saddex sano jira sagaal carruurah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka warramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan walaal adigoo maasan waxaa ka mid ah walaal wadooyinka qaarkood oo annaka noola ogolayn madaxa bataagsan aan loo ogolayn lacagna na laga qaado bil walba casuurna laga qaado wadooyinka qaarkood sida aylaboradaasi qalaban lahayd noola ogolayn diska madaxtooyada nolama ogolo wadooyinka kale waa bacaad meelna dhagax baa saaran lacag kakaa istaajinayo nin iska reekatu leeyahay iqaad ama dad wad ama dad hawani ridiya waxaa ku istaajinaya nin military ah oo amni qaabilsan wuxuu ku weydiinaya lesin warniyahu lesin arrinta xukuumadii traffic waa iskale wuxuu dhahayaa ninkaan raadinaya waa adiga qoriga midkiisa ugu rasanaya baakaskaa kaatee dadkuna kaa cararayaan lacagti meesha ku waynaysaa adigii meeshaa lasa saafarisiinaya ilaa afgarasho kale ay ka dhacdo gacmaha
isagoo cabiraya inta ay la eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tegayso wallahi sidii mid diyaarad kala soo dardaar markaan soo baxin waxaa leena wareega hadaa soo reega saas hala yeelo intaas dukaanka lacagdeeda leeyihin hala ogaado ayaa lee markaan soo baxeen marka maxaad ka baqaysaa marka annaga waxaan ka baqayna waxay tahay din walba oo ciidan ah oo laami taagan waa noo dhib waayo qofka siduu raba ayuu macnaha lagu samayn karaa annaga
wasiirka dowladda soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oranjo ayaan wax ka weydiiyey caqabadahaasi uu ciise sheegay waa dabcan way jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay noloshooda colada ay ku waayaan dhalinyarada bajaadka ka shaqaysata caqabada iyaga lagu qabana way jiraan kuwa marka ayaga ay qabaan aan hadda ku horumaro way jiraan dhalinyaro naftooda ku waayey iyaga oo bajaajka wadaa wadooyin xiran ama meelo ay shaqo ka socoto intay soo galaan ama askari uu si qaldan xabadda ugu rido haddana dawladdu waxay go-aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda islamarkaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo marka dhibka waxa mararka qaar dhacaya haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan inkastoo meelaha qaar cabashooyin dulduleele ay jiri karaan haddana waxa ay dawladdu ay number one ka dhigatay in ay dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso meelaha qaar ama magaalada muqdisho oo kale garsoorku inay xukumeen askar tacadiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxaa yahay dul joogasho ah kuwo kale maxaa yahay in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dawladdiida ay xal ka gaareen kuwa waxaa jira saacadan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo dadka ka faallooda arrimaha dhallinyarada shaqola'aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhallinyarada mootooyinka ku shaqaystaa ay keeni karto inay hamigooda shaqo ka tagaan shaqola'aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhallinyarada xagjireeya rofesor liibaan ciise oo ka tirsan jaamacadda muqdisho kuna nool magaalada muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa
sidaa marxim ani waxay la tahay run ahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad uu u gelinayo in nolosha la qabsado marka haddii noloshii ee ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo waxaa dhici karta inuu dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada inuu dib uyoodaan yaa dhici karaa marka mar walbaba wixii dhiirogelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhim ah waxaana kaalintaas laga rabaa dhinacyada dhanba inay dhinacyada dhan inay wada sameeyaan ayaa yani muhim ah oo ah xagga dawladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta loo wado bajaajka ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toosiso wax allaali xuquuqdooda lagu xadgudbaayana inay aad protection ay siiso labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa ay roolkooda ay qaataan haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dib u dhac weyn iyo rajadii soo kabanaysay ayaa dadku ay aad niyajab ayaa ku dhacay waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada ka soo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacab ah oo mooto bajaajalaydu ay qayb ka ahayeen ay dileen qaar baa dil lagu xukumay kuwo kalena xarig laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan waa wax aad u kala fog waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin midda koowaad qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhab ah u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xaliyo nidaamka dhaqan soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dilka loo geysto dhallinyarada mootobajaajta ku shaqaysta ee magaalada muqdisho barnaamijka anigoo maxamed colaad xasana ayaa aalaaba idiin soo diyaariya idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo